halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa kitaabkii yeremiyah yeremiyah wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ilaah wuxuuna ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay farriin murugo caloolxumo iyo niyadjabba lahayd maadaama reer banu israa'iil ayaan qaadan karin farriintii uu u waday ayay diideen oo aad bay u nabcaadeen oy garaaceen oo weliba waa la xidhay oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto waxaana lagu eedeeyey inuu yahay nin gedood iyo xasalooni darro ka abuuraya dalka israa'iil
sirmimeyno sirmimeyno sirmimayno si fiihi masiixan subax walba ku soconayo sirmimayno sirmimayno sirmimayno
habeen hore waxaannu barnaamijka ku soo gunaanadnay aayaddii afar iyo tobanaad ee cutubkii saddexaad ee kitaabkii nebi yeremiyah waxaana ilaah uu siiyey reer yuhuudda fursad ay isaga ugu soo noqdaan oo wuxuu ku leeyahay reer banu israa'iil carruurtii dib u noqotaay soo noqda waayo waxaan ahay sayidkiinnii oo midkiin waxaan kala soo bixi doonaa magaalo labana waxaan kala soo bixi doonaa qolo oo waxaan idin keeni doonaa siyoon ayaa rabbigu leeyahay waxaannu haddaba halkaasi ka ogaanaynaa in ilaah nimcaale yahay oo welibana naxariis badan yahay haddaan markii ugu horraysay caawa idiin bilowna meeriska cutubkan ayaannu la soo kala baxaynaa inteenna kutubada haysata baalka sagaal boqol konton iyo toddoba ee axdigii hore kitaabkii nebi yeremiyah cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo sida qalbigaygu jecel yahay waxaan idin siin doonaa daajiyayaal oo iyana waxay idinku daajin doonaan aqoon iyo waxgarasho saaxib haddii aad leedahay macallin dadka bara kitaabka waa inaad soo dhowaysaa welibana waa inaad difaacdaa waayo waa nin qiimi leh oo welibana la jecel yahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii yeremiyah cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay wakhtigaas markaad tarantaan oo aad dalka dhexdiisa ka badataan waxay noqon doontaa inaan mar dambe la odhan sanduuqii axdiga rabbiga oo lagamana fikiri doono lamana soo xusuusan doono lamana soo booqan doono oo mar dambena lama samayn doono marka nebigu uu leeyahay maalmahaas ayuu ka hadlayaa waxyiga quseeya markii wakhtigu uu soo dhammaado waxaanan mar waliba ku arkaynaa kitaabka yeremiyah isagoo isticmaalaya weedha ah maalmahaas yeremiyah sida uu farriimaha u warinayo ayuu hal mar ka soo leexanayaa oo wuxuu bilaabayaa inuu waxiyo mustaqbalka ah kala hadla dadka haddaan horay idinku sii wadno haddaba farriimaha nebi yeremiyah ayaannu eegaynaa cutubka saddexaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban ee baalka sagaal boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo wakhtigaas waxaa yeruusaalem lagu magacaabi doonaa carshigii rabbiga oo qurumaha oo dhammuna iyaday ugu soo wada ururi doonaan magaca rabbiga oo yeruusaalem yaal oo iyana mar dambe ma ay dabageli doonaan caasinimada qalbigooda sharka ah oo wakhtigaas dadka yuhuudda waxay la socon doonaan dadka israa'iil oo iyagoo isu soo raaci doona ayay dalka waqooyi ka soo bixi doonaan waxayna imaan doonaan dalkii aan awoowayaashin dhaxalka u siiyey miyaannu haddaba kani waxyi wanaagsan ahayn waa waxyi ifaya oo hubaashiisuna ay xaqiiqo tahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi yeremiyaah cutubka saddexaad aayadda sagaal iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waxaan idhi sidee baan wiilasha ku dhex geeyaa oo aan dal wacan ku siiyaa kaasoo ah dhaxalka ugu wanaagsan ee quruumaha oo haddana waxaan idhi waxaad iigu yeedhi doontaan aabbahayow oo igama adjaysan doontaan waxaa ilaah haatan uu ku leeyahay waxaad iigu yeedhi doontaan aabbe haddana reer banu israa'iil weligood aabbe uguma yeedhin mar kalena wuxuu yidhi israa'iil waa wiilkayga sida ku qoran kitaabka baxniintii tan yaabka leh waxay tahay inaannu daa'uud ugu yeedhi jirin wiilkayga wuxuuse ilaah ugu yeedhi jiray nebi daa'uud addoonkiisa sida ku qoran zabuurka cutubka siddeetan iyo sagaalaad aayadda saddexaad nebi muuse uguma yeedhin wiilkiisa wuxuuse ugu yeedhi jiray muuse xitaa addoonkiisa sida ku qoran kitaabka yeshuuca cutubka koowaad aayadda labaad haddaba wakhtiga nimcada ayaa innagana laynoogu yeedrayaa wiilashii ilaah war maxaa la sharfay kuwa maanta nool rasuul yooxana ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka ku magacaaban cutubka koowaad aayadda laba iyo tobanaad sida tan laakiin in allah intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaasu waa kuwii magaciisa rumaystay haddaba mid waliba oo ku kalsoonaada masiixa wuxuu noqonayaa carruurtii ilaah haddaba waa inaad isweydiisaa in masiixu uu yahay badbaadiyahaaga dembiga iyo in kale haddii uu badbaadiyahaaga yahay haddaba waa aabbaha ee la soco waayo qorniinku wuxuu leeyahay laakiin in allah intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaasu waa kuwii magaciisa rumaystay weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubkan saddexaad waxaanan iminka eegaynaa baalka sagaal boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan carruurta dib u noqotayaay soo noqda oo dib u noqoshadiinna ayaan bogsiin doonaa bal eeg haatan waannu ku nimid waayo waxaa tahay rabbiga ilaahayaga ah rabbigu wuxuu leeyahay waan idin bogsiin doonaa haddii aad ii soo noqotaan waxaana muuqanaya markii ilaah loo soo noqdo inaan mar kale laga tegi doonin waayo dib u noqoshada ayuu inaga bogsiin doonaa haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka yeremiyah ayaannu iminka eegaynaa cutubka saddexaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan sida runta ah waa rajo been ah in badbaadinta kuraha iyo buuraha badan laga sugo sida runta ah badbaadadii dadka israa'iil waxay ka timaadaa rabbiga ilaahayaga ah waxaan filayaa inaannu idin akhrinay zabuurka boqolkow iyo labaatanaad ee uu qoray addoonkii rabbiga ee daa'uud ahaa markaasoo uu lahaa sida ku qoran aayadaha kow ilaa labo ee baalka siddeed boqol iyo toddoba ee axdigii hore waxaana zabuurluhu leeyahay waa zabuurka boqol iyo kow iyo labaatanaade buurahan indhahayga ku taagi doonaa caawimaaddaydu xaggee bay ka imaan doontaa caawimaaddaydu waxay ka timaadaa rabbiga sameeyey samada iyo dhulka haddaba dhegaystayaal caawimaaddu kama timaado meelaha sare iyo buuraha laakiin waxay ka timaadaa sayidka abuuray samada iyo dhulka haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi yeremiyaah cutubka saddexaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan ceebtayadii aannu la jiibsanno oo sharafdarradayaduna waayo tan iyo yaraantayadii iyo ilaa maantadan la joogo annaga iyo awoowayaashayoba waxaannu ku dembaabnay rabbiga ilaahayaga ah oo codkii rabbiga ilaahayaga ahna ma aannu addeecin waxaa halkan laynoogu sheegayaa in yuhuuddah aannu qiranin dembiyadiisa yeremiyah ayaa u qiraya dembiyadooda iyo weliba dembigiisa haddaba dhammaanteen waxaannu leennahay dunuub oo haddii aynu dembiyadeenna qiranno la fili maayo in dhibaato ay inagu dhacdo waxaase loo baahan yahay inaannu qiranno dembiyadeenna welibana aannu is-hosaysiinno inkastoo ay ahmiyad ballaaran tahay inaannu ilaah ugu mahad celinno barakada uu inagu siiyey masiixa haddana waxaa loo baahan yahay inaannu xoogga saarno qirashada dembiga waxaa rasuul yooxanaa inagula talinayaa oo uu leeyahay haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan waxaannu dhegaystayaal haatan soo gaarnay cutubka afraad ilaa cutubka lixaad ee kitaabkii nebi yeremiyah waxaannu haatan soo gaarnay wakhtiga marka yoosiyah oo ahaa boqorkii reer yuhuudah uu horay u sii wado isbeddelka xagga siyaasadda ee dadka uu u carbinayo inay dhanka ilaah u soo leexdaan waase intaan laga helin kitaabka axdiga macbudka hase yeeshee wixii yoosiyah uu samaynayay waxay ahaayeen isbeddello laakiin laguma tilmaami karo toobadkeen wuxuu dadka kala dagaalamayay inay ku sii socdaan damiir xumadii fallaaginimadii iyo daacaddarradii ay ku dhaqmi jireen waa hore yoosiyah wuxuu ahaa nin daacad ah oo u jinjeera dhanka ilaah wuxuu maqlayay yeremiyah laakiin dadku dhanka ilaah uma ayan soo leexan oo inkastoo yeremiyahna falimihiisii ay saameeyeen dhulka israa'iil waxaannu iminkaa soo gaarnay farriintii waxyiga ahayd ee labaad ee nebi yeremiyah sida ku qoran cutubka saddexaad ilaa iyo kan lixaad wuxuu ka hadlayaa dib u noqoshada dadka reer yuhuuddah isla sidii aynu ku soo aragnay cutubka saddexaad aayadda tobanaad markaasoo ilaah lahaa isagoo ka kor hadlaya nebiga walaasheedii yuhuuddah oo sirrayda ahayd inkastoo ay waxyaalahaas oo dhan aragtay haddana qalbigeeda oo dhan iiguma ay soo noqon laakiinse waxay iigu soo noqotay si isyeelyeelid ah haddaba waxay ilaah ugu soo noqonayeen si khiyaano iyo daacaddarro ah laakiin qalbigooda ma uusan raacsanayn waxaa halkaasi ka socday isbeddel aan hanuun lahayn oo uu horkacayay yoosiyah ilaahna wuxuu leeyahay qalbigooda oo dhan kuma ayan soo noqon dadkaasu ilaah wuxuu jecel yahay hanuunka dhabta ah ee lagu raacayo qalbiga oo dhan haddii isbeddelka ama hanuunka uu ku sallaysan yahay hadallada ilaah dad badan ayaa ilaah u imaanaya waxaana jiraya isbeddel dhan waliba ah laakiin toobadkeenka qaarkiis laguma sheegi karo toobadkeen dhab ah haddaba wakhtigii nebi yeremiyah waxaa soconayay isbeddello laakiin ilaah looma soo leexan weli waxaanay taasu keentay in yeremiyah waxyoodo sida xaalku uu noqon doono maalmaha ugu dambeeya waayo maalmihiisii ma uusan arag toobadkeenkii ilaah loogu soo noqonayay waa markuu lahaa maalmahaas isagoo ka hadlaya maalmaha ugu dambaysta sida ku qoran kitaabkii nebi yeremiyah cutubka saddexaad aayadda laba iyo labaatanaad carruurta dib u noqotayay soo noqda oo dib u noqoshadiinna ayaan bogsiin doonaa bilowgii cutubka afraad waxaannu ku arkaynaa sidii ilaah uu u arko ama ugu jawaabo dhaqdhaqaaqyada dhankiisa loogu imaanayo waxaana qorniinka uu leeyahay sida ku qoran cutubka afraad aayadda koowaad ee baalka sagaal boqol siddeed iyo konton ee axdigii hore sida tan rabbigu wuxuu leeyahay dadka israa'iilow haddaad soo noqotaan waa inaad xaggayga u soo noqotaan oo haddaad karaahiyadiinna hortayda ka fogaysaanna innaba laydin dhaqaajin maayo wuxuu si la yaab leh ilaah u xiisaynayaa dadkiisa oo wuxuu doonayaa inuu xidhiirkii ay isaga la lahaayeen waa hore uu nidaamiyo wuxuu u sheegayaa inaannu dhulka ka wadaynin hadday isaga u soo leexdaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu iminka eegno kitaabkii yeremiyah cutubka afaraad aayadaha labo ilaa saddex ee baalka sagaal boqol siddeed iyo konton ee axdigii hore waxaa qoran sida tan oo haddaad si run iyo cadaalad iyo xaqnimo ah ugu dhaarataan rabbigu waa nool yahay dee markaas qurumuhu isagay ku ducaysan doonaan oo isagay ku faani doonaan rabbigu wuxuu dadka dalka yuhuudda iyo reer yeruusaalem ku leeyahay dhulkiinna jeexan jabsada oo qodxan dhexdooda waxba ha ku beeranina haddaba dhegaystayaal isbeddelka wax wanaagsan ma ahan haddaannu ku sallaysnayn hadalladii ilaah haddaba waxaad dhulka ku beeri karaysaan midho ha yeeshee waa in dhulka marka hore loo diyaar gareeyaa midhaha waxaa la mid ah farriimaha aynu dadku u soo jeedinno oo waxaa laynaga doonayaa inaynu marka hore dadka u diyaarinno hadallada isla sida aynu hadallada ugu diyaar garayno kuwa aynu wacdinayno waxaa laydinka doonayaa inaydan luulkiinna u daadinin doofaarrada oo marka sidaas la leeyahay waxaa loola jeedaa kuwa aad garanaysaan inayan doonaynin inay maqlaan hadalladii ilaah ma ahan in luulka loo daadiyo haddaba qaabka ilaah uu u shaqeeyo wuu ka duwan yahay qaabka dadku ay u shaqeeyaan haatan ilaah wuu la hadlayaa uu daleecaynayaa dabadeedna xukun buu dusha uga tuurayaa markaas kadib ayaa loogu yeerayaa inay isaga ilaaha ah u soo noqdaan markaa nebigu farriin raaxa leh kula hadli maayo dadka waayo wuxuu garanayaa oo loo muujiyey inay ilaah ku dembaabeen waa hore oo aanay helaynin farriin wanaagsan oo xagga rabbiga uga imaanaysa haddaba qaran waliba markii lagu arko dembi wuu kala daataa waxaanan ku arkaynaa kitaabka quduuska ah in baabiloon ay dhacday hal habeen waxaan kaloo arkaynaa in al iskandarkii weynaa uu dhintay habeen oo boqortooyadiisiina ay kala daadatay waxaan kaloo arkaynaa in reer rooma iyaduna ay burburtay intaba waxaa lagu arkay dembi kabaa'ir ah oo dalbanaya xukun haatanse ilaah wuxuu reer yuhuudda siinayaa fursad ay isaga ugu yimaadaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabka yeremiyah ayaannu iminka eegaynaa baalka sagaal boqol siddeed iyo konton ee axdigii hore cutubka afaraad aayadda afaraad waxaana qoran sida tan raggiinna dalka yuhuuddaah iyo kuwa yeruusaalem degganow rabbiga isuguda oo iska gooya buuriyada qalbigiinna si ayan caradaydu u soo bixin sida dab oo kale oo ayan u hurin si aan innaba loo damin karin sharka falimihiinna aawadiis reer yuhuuddah waxay samaynayeen gudniin xagga dibadda ah gudniinka waa calaamadda muujinaysa in reer banu israa'iil ay yihiin laakiin ilaah nidaam ahaan ama xeer ahaan uma siinin gudniinku wuxuu lahaa qiimo ama hannaan wanaagsan welibana wuxuu lahaa ahmiyad ruux ahaaneed waxaa haatan qalbigooda uu u baahan yahay inuu ilaah u soo leexdo iminka yeremiyah ayaa doonaya inay gartaan in quwad ay ka imaanayso waqooyi waana reer baabiloon kuwaasoo dalka yuhuuddah burburin doona gebigiisba haddaan horay idinku sii wadno waxyiga nebiga ayaannu iminka eegaynaa baalka sagaal boqol siddeed iyo konton ee axdigii hore cutubka afaraad aayadaha lix ilaa siddeed waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan calan u taaga xagga siyoon carara oo ha joogsanina waayo anigu waxaan xagga waqooyi ka keeni doonaa masiibo iyo halligaad weyn libaax baa ka soo baxaya jiqdiisa quruumo baabi'iyahiina wuu soo kacay oo wuxuu meeshiisii uga soo baxay inuu dalkaaga cidlo ka dhigo oo magaalooyinkaagana waa la baabi'in doonaa oo qofna ma degganaan doono taas aawadeed dhar jooniyad ah guntada oo baroorta oo qayliya waayo caradii rabbiga oo kululayd nagama noqon reer yuhuuddah waxay arkeen wixii ku dhacay tobankii qabiil ee reer banu israa'iil ee degganaa daafaha waqooyi oo maxaabiisnimo loo kaxaystay haatanna yeremiyah baa iyaga weydinaya oo wuxuu leeyahay bal ku quus qaata wixii ku dhacay reer banu israa'iilkii dhanka waqooyi degganaa ama dhanka waqooyi inaga xigay ilaah wuxuu iminka soo kicinayaa awood ka imaanaysa dhanka waqooyi waana tan burburinaysa reer yeruusaalem haddaba qofka caasiga ah ma yeelan karo xaqnimo caadi ah ee uu isagu leeyahay taasina waa waxa yeremiyah oo dadka ugu leeyahay niyadihiinna guda waayo buuryo ayaa idinku taalla haddaba qofka caasiga ah ma yeelan karo xaqnimo caadi ah ee uu isagu leeyahay taasina waa waxa yeremiyah oo dadka ugu leeyahay niyadihiinna guda waayo buuryo ayaa idinku taalla markay joogto maqlidda iyo addeecista rabbiga hase yeeshee waxaynu arkaynaa in dadkii ay niyadahoodii adkeeyeen oy diideen inay ilaah u soo laabtaan haddaba markii shakhsi ama qoys ama wehelnimo ama qowmiyadi ilaah diiddo ilaahna wuu diidaa iyaga oo wuu isaga tagaa waxaa ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo soddonaad ee baalka toddoba iyo afartanaad ee axdiga cusub waana marka ciise uu ku leeyahay reer banu israa'iil bal eega gurigiinnii waa laydiin daayey isagoo cidla ah haddaba yaannu ciise masiix kula noqonin mid beer jilicsan markii ay diideen isna wuu diiday haddaba innaga qudheenna waynu diidnay masiixa oo waxba kama wanaagsanin reer banu israa'iil oo iyagu diiday waxyigii nebi yeremiyah ee uga yimid dhanka ilaah qarankaasu waxay diideen ilaah inkastoo wakhtigan xaadirka ah ay jiraan kuwa iska yeelyeelaya inay ilaah jecel yihiin ha yeeshee ficilkooda uusan ka imaanaynin xagga gudaha dhan waliba oo aad ka eegtaba waxaad garan kartaa in kuwa ilaah ka soo leexda uu ilaah dayrin doono haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi yeremiyah cutubka afaraad aayadda laba iyo labaatanaad waa baalka sagaal boqol sagaal iyo konton ee axdigii hore waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waayo dadkaygu waa nacasyo oo aniga ima ay yaqaaniin iyagu waa carruur caqli daran oo innaba waxgarasho ma leh inay xumaan sameeyaan way u caqli badan yihiin laakiinse inay samaan sameeyaan innaba aqoon uma leh waxaa jira dareen kacsan dunida oo la leeyahay waa in laysku keeno kuwa indheergaradka ah iyadoo aan la eegaynin qabiil iyo qolo iyo qowmiyad oo kuwaas ayaa waddanka meelaha halbowlayaasha u ah loo dhiibayaa ha yeeshee maxaa wanaag ah oo ka imaanaya qalbiga dadka shar mooyaane haddaba kuwaas cilmiga leh aalaaba way ismoogaysiiyaan ilaah maadaama ay ismoogaysiiyaan ilaah waxaa ka dahaaran hadalladiisa iyo xaqnimadiisa wax kasta ee loo dhiibo iyo mas-uuliyad waliba oo ay qaadaanba ninku haddaannu ilaah hortii xaq ku ahayn marka hore isagoo huwan xaqnimada masiixa ayaan la filaynin inuu waxtar noqdo wuxuu noqonayaa mid u jinjeera xaqdarrada wuxuu kaloo noqonayaa mid aan samaha waxba ka garanaynin ugu dambayntana wuxuu sababayaa in qaranka uu dumo haddaba kitaabka uu qoray dad ee lagu qoray xikmadda dadka waxaa garan kara aadami kale haddiise qof uu doonayo inuu garto hadalladii ilaah waxaad u baahanaysaa qorahaasi oo isagu wuxuu kuu noqonayaa macallinkaaga ruuxa ilaah ayaa ku fahamsiinaya oo hubaalkaaga dhigaya hadalladii ilaah waayo waa wax aan lagu samaynin xikmadda dadka bal iminkana aynu isla eegno maaddada kale ee ah yeremiyah oo carabaabaya dembi qaas ahaaneed oo dadku ay galeen haddaan arrinkaasi idin bayaaminno ayaannu dhegaystayaal eegaynaa baalka sagaal boqol sagaal iyo konton ee axdigii hore cutubka shanaad aayadda koowaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan bal jidadka yeruusaalem hore iyo dib ugu orda oo bal fiiriya oo garta oo meelaheeda balballaaranna ka doondoona nin qura oo cadaalad sameeya oo runta doondoona oo haddaad ka heli kartaanna iyada waan cafiyi doonaa waxaa la yidhi nin filosofi ah oo giriig ah ayaa wuxuu soo qaatay faynuus oo wuxuu la marayay dariiqyada magaalada atenis dadkii baa weyddiiyey oo waxay ku yidhaahdeen war maxaa baadi goobaysaa nin yahow wuxuu ugu jawaabay waxaan baadi goobayaa nin daacad ah haddaba nin daacad ah la heli maayo oo ilaah wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya yeremiyah oo ahaa nebigii bal jidadka yeruusaalem hore iyo dib ugu orda oo bal fiiriya oo garta oo meelaheeda balballaaranna ka doondoona nin qura oo caddaalad sameeya oo runta doondoona oo haddaad ka heli kartaanna iyada waan cafiyi doonaa
ciise magsiixa na sifeeyo na saaciidayo samamayno sama tabaxno ciise masiixa na sifeeyo na samaxayo sama tabaxnay sama tabaxno ciise masiixa na sifeeyo na samaxayo sama tabaxnay sahwin mayno sahwin mayno sahwin mayno saladaalon saacadalahin sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye ulbanoogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimeylada inoogu soo diri kartaan dhegaystayaal cinwaanka yahu-ga oo ah somali t w r at yahu com aaduu u fududyahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibaleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin